Qoysaska danyarta ee ku nool xaafada State House-ka ee magaalada Hargeysa ayaa la gaarsiiyey deeq biyo ah waxaana deeqda biyaha lacagta lagu iibiyo iska soo aruuriya ururka samafalka ee Marowe. Dadka ku nool xaafada State House-ka oo u badan danyar iyo agoon ayaa waxaa haysta duruufo kala duwan oo ay ka mid yihiin biyo yari iyo raashin la'aan. Gudoomiyaha ururka samafalka ee Marowe Rooda Xasan Nuur ayaa ka warbixisay deeqda biyaha ee ay gaarsiiyeen qoysaska danyarta ah.
maanta waxaanu joognaa xaafaddeenii state house oo aynu biyaha ka dhaaminno wiigii afar jeer ayaanu keennaa maalinta jimcaha saddex booyadood laba booyadood afar booyadood toban booyadood lix kolba waxaanu helno dadkaa muxsiniintaabaa ku soo sadaqadaysta dadkeennaas waa dad danyara oo labada kunee jirkaanka biyo ay ku shubtaan aan heli karin alxamdulilah rabbilcaalamiin dhowr sanno ayaanu ka dhaaminayna ilaahay wuu nagu guuleeyey alxamdulilah rabbilcaalamiin dadkaa la soo baxayna waxaanu leenahay ilaahay miisaanka xasanaadka idiin saaro sadaqada wax la sadaqadaysto waxa ugu qiimo badan waa biyaha qofka qof baahan biyo siiyey noloshu waa biyaha kowka ah markaa biyaha aad iyo aad bay dadku ugu dadaalaan jimco kasta oo keenaan dad dhintay qaar ka mid qoysaskii ka faa'iidaystay deeqdan biyaha ayaa u mahad celiyey dadkii soo gaarsiiyey waxin biyuhu nolosheeda wax badan bay ka bedeleen dee baahi biyo ka xuniba ma jirto nolosha u horraysaa waa biyo dee qoladaa biyaha noo keentay salaada ilaahay baa lagu tukanayaa suuligii baa lalaga wax badan bay noo qabteen da waxaanna jisaa allah khayr sidaa aad noo qabataan inaad wax walba noogu qabataan walaalahaygaa muslimkee biyaha noo keenay xaafadda sadawska gabadha rooda laydhaaba hadee jeer biyaha noo keenta nagu xidha jirkaanka biyaha ma helno halkaa ay ka soo saareen walaalahayaga biyaha noo keenay wax qayrqabaa allah u geliyo caafimaadka allah u siyaado dadkaa la soo baxay eena siiyey biyaha caafimaadka allah u siyaado xaafadda sadawska labaatan sanaanu deganahay horta waxaanu leenahay biyahaasi dadkaa noo keenaya ilaahay waxaanu leenahay jinatilfirdowsa allah ka horeeya baanu leenahay annagoo u baahan oo bilaa biyaa oo jirkaanka biyaha labada kun ashrinba wallaahi dirqiu nagu yahay horta gabadhaa rooda allaha jannada geeya ee dadkaa ku soo xidhay had ee jeer biyaha way noo keentaa iyadaa nagu soo xidha ummaddeeda dadkiiyo dibaddaba jooga wayna soo caawiyaan qoysaska danyarta ee la gaarsiiya deeqda biyaha ayaa awoodin inay iska bixiyaan qarashaadka ay qaataan ceelasha biyaha ee magaalada hargeysa